waxaa isna ka hadlay shirka golaha wasiirada wasiirka kalluumaysiga ibrahim ibrahim baajuun wuxuu sheegay inuu ka qayb galay shir saddex geesood ahaa oo ka dhacay magaalada muqdisho shirkaasina ay wadeen iyo iyo igad iyo soomaaliya saddex gees loo shirayey lagaga hadlayey fishinka iyo maxaa layidhaha waa shir hore usoo socday muddo dheer socday oo saami qaybsiga fishinka maxaa la yidhaahday kalluumaysiga soomaaliya lagaga hadlayey wuxuu sheegay wasiirka kalluumaysigu inuu doomo la bixiyey oo ay heedahaasi bixiyeen ay la qaybsaday oo ay jubbaland ku soo hagaagtay shan kuwa horena ay ugu yaaleen haddana loo qaybin doono iskaashatooyinka mardhow qalabyo yaryar oo kale iyadana wuu sheegay wuxuu kaleo warbixin ugu siiyey in ay jiraan soddon vasel ama maraakiibtan kalluumaysiga ah oo badda ku jira oo chinisa oo ay dowladda dhexe ay shatiyo siisay dhaqaalahoodiina lagu qeybsanayay wuxuu kaloo noo sheegay in la bedeli rabo sistamyadii hore ee kalluumaysiga iyo qaababkii lagu waxaynayay arrimo fiicanoo warbixino badan oo ku saabsan kalluumaysiga iyo wuu sheegay waanan ka sugayna insha allahu inay soo dhammaystirmaan waxaa ku xigay wasiirka macdinta iyo biyaha iyo tamarta oo isna u tegay magaalada muqdisho shir ay wadeen world bank iyo i o m oo ku saabsanaa biyaha iyo lagaga hadlayey arintaasina uu shirka labaad ka dhici doono nairobi shan iyo labaatanka bisha labaad waxyaabo badan oo faa'iido wale jubbalandna uu halkaa kala soo kulmay uu keenay uuna la ogaan doono shirkaas labaad marka uu dhammaado hadduu ilaaha yidhaahdo wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta injineer garas oo ka warbixiyey sentarkii la dhisay ee wasaaradaha loo dhisay lixda wasaaradood sentarkaasi dhinacyadiisana ay hadda howl ka wadaan wadooyinka side roodiska dhinacyada ka mara waxaa uu wasiirku sheegay oo kale in bildinka cusub mar dhow la daah furi doono hadduu ilaah yidhaahdo bishan dhexdeeda